Dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa maanta waxa uu ka kacay goobo markaasi ganacsi oo ku yaala degmada Hodon ee gobolka Banaadir. Dabka ayaa markaasi la sheegay in uu ka dhashay koronto, kaas oo ku faafay goobo ganacsi oo halkaa ku yaalay, waxaana deminta dabka si wadajir ah iskaga kaashaday gawaarida dab-demiska iyo shacabka halkaasi ka dhowaa, iyadoona markaasi lagu guuleystay deminta dabka oo geystay khasaare hantiyadeed oo ballaaran. Qaar ka mid ah ganacsatada dabka ku waayay hantidooda ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa.
soomaali weyne wax la sheegay wax la shuhudaa ka fiican waa aragtaan meesha see u basbaashay wax nafa oo ku dhinta male laakiin wax maaloo hare male hadday guri tahay hadday shidaal tahay hadday eh, kaalin baashi farmasho tahay hadday eh, dukaan tahay wax mm, meeshaas ku hare male siddeed sagaal guryaha gubtay waa u jeediin musiibadaas ilaahay ha naga badbaadiyo ilaahay baa naga bixin kara ilaahay ha naga bixiyo aniga waxaa iga soo gaaray kaalin shidaalkii iyo labadii haanba waa gubteen wax kaloo ii haran male waa basan tahay walaalse waxaa u- wax- waxay u dhaceen meesha meel harqaan ahayd iyo meel oo shidaal ah sidaas awgeedna marka u kaceen marka ilaah markiisa anagana naftana u cararno oo eh, dadkan shacabka ilaah noo gargaarsiiyo oo noo- ayagana noo noo soo gaareen waxay ayagana isku dayeen inay micnaha eh, anaga inay noo gargaaraan inta badan dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ayaa waxaa sababa koronto taas oo geysata markaasi marka uu dabka kaca kadib khasaare badan oo markaasi gaara dhammaan goobaha ganacsiga ee halkaasi ka dhow mana ahan markii ugu horreysay oo dab ka dhashay koronto uu khasaare hantiyadeed oo intaasi leeg uu geysto deegaanada soomaalida ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo noqnoqonayay dabka ka kacaya kaalmaha shidaalka ee ka dhasha korontada islamarkaana geysta khasaare hantiyadeed